qaar baa meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kuman yaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qartiday
bismillahi raxmaan raxiim iyo habe wanaagsan kulan wacna wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka xulashada wareysa raadiyaha cadaadu oo habeenka socdoon kale aad degeystaan marka laga reebo habeenimada jimcaha
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi anna gamas haddaan kugu masixi a ku gubataaye geedihiyo dhulkuba kuu dacweeye adgogorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayganon daahin idam alle ilaah kuu gangaaf guluf maqaadiir saam iyo garnay duulayo guruuta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamase fiidkii rabbigay gelingalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo buran gubac ku liifsiiya gidaad alaamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi gurmago-nin gegan iyo allow geedka lale kaadhig gebigaaba midkaasoo rabu gaban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegada ceebtee ku taa goorta laga leexday gisi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jiftiyo dhurwaagoronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi kul curmaani rubaad ka dul gorya haadaanxu meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacan wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo sabti axad ay soo gelayso taadada ay ku beegan tahay sagaalka bisha saddexaad sanadka labaatan toban iyo sagaal qodobada caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxa xukuumadda galmudug ayaa maanta magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug kulan kula qaatay guddiga doorashooyinka qaranka waxyaabaha looga wahday kulankaasi ayaan barnaamijkan goorgan kuu soo gudbin doonaa qodobada kale caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha puntland siciid cabdullahi dini ayaa dignin aad u adag u diray dadka tacdiyada u geysta haweenka soomaaliyeed maruu maanta ka qayb galay dabaldega sideedda maars oo lagu qabtay magaalada garowe caasimadda puntland waan idiin soo gudbi doonaa saaxiibyaal hadal halkaas uu ka jeedshay qodobada kale caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona maamulka puntland ayaa gacanta ku dhigay doonyal la sheegay in loo adeegsan jiray dadka laga taaribiya deegaanada maamulkaasi ciidamada maamulkaasi ayaa soo bandhigay waan idiin soo gudbin doonaa saaxiibyal wararka ugu dambeeyey qodobada kale caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona ciidamada somalilan ayaa maanta waxay qabteen waxyaabaha hamaanka duuriya kadib howlgal xoogan ay sameeyeen faafahan ka soo baxaysa ayaan barnaamijkan goor idinkugu soo gudbi doonaa qodobada kale caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona ciidamada maamulka puntland ayaa howlgal xoogan waxay ka sameynayaan caawa gudaha magaalada boosaaso iyo xarunta ganacsiga puntland warar kala doon ay ka soo baxay howlgalkaasi waan idiin soo gudbi doonaa wararka ugu dambeeyey qodobada kale caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha maamulka somalilan ayaa maanta waxuu gaaray magaalada abuduba ee dalka isku taga imaaraadka carabta si halasaran ayaan halkaas lagu soo dhoweeyey waan idiin soo gudbin doonaa saaxiib ujeedka safarka somalilan madaxweynaheeda qodobada kale caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha waa maraykanka ayaa soo fargelinaya muranka badda ee soomaaliya iyo kenya ee u dhexeeya qodobada kale caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka hadashay mashquulka ka taagan waddooyinka muqdisho faahfaahan ka soo baxaysa ayaan barnaamijkan goor idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa maanta la magacaabay kadib wareeto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garan waan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal faahfaahinana ku saabsan waxyaabaha kale caawa aad ku dhegeysan doontaan xulashada wareysada waxaa qayb ka noqon doona guddiga uu magacaabay ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa maanta waxay kulan degdega ay ka yeesheen aaska qaran oo loo samaynayo wasiirkii dastuurka ee dowladda federaalka cabdiraxmaan xoos jabriil uu ku geeriyooday magaalada abuduba ee dalka isku tagga imaaraadka carabta waan idiin soo gudbin doonaa saaxiibyal xog ku saabsan qodobada ay soo qarrahaya barnaamijkan caawa aad ku dhegeysan doonta sidoo kale barnaamijka waxaa ku dhegeysan doontaan xubinta aad ku xiisaha badan ee kalamaan qaybaha dambe barnaamijkan caawa waxaa ku dhegeysan doontaan heystaan
ጽዮን ለጥያቄው አመሰግናለሁ። አንድ ነገር ስትሰሪ በህይወትሽ በአጋጣሚ ነው የሌሎችን ህይወት የምትነኪው እንጂ የራስሽን ኑሮ ነው።
waan idiin soo gudbin doonaa saaxiible wararka ugu dambeeyey barnaamijka waxaa soo saaray halkana ka tegi doona anigu xasan axmed maxameda waxaa caaway ii farsamaynayaa cumar axmed raan cumar saxeefa waa mar kale iyo xulashada wareysada አድማጭ ተመልካች አድናቂ አፍቃሪ ወይንም ደግሞ የሚጠላሽም የሚኖርበትን ሁኔታ ታፈሪያለሽ እና ባጭሩ እኔ አስቤ ተልሜ ስለ shacba ayaa saaran midna askar tuutaysan baa saaran yaa oo miyaadan ogaynin kuwii madaxtooye iyo baarlamaanka iyo maxkamaddaba isku qarxiyey in ayaguna ay wada tuutaysnaayeen miyadan saa ula socon waan la socdaa laakiin anigu amar uma qabo inaan baaro gawaaridan ee soco
Een, askari amar khaldan baa lagu siiyey ee sugitaanka ammaanku waa hubinta qof kasta
dalkiidinka qarsibay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofiba qof dhaliilaya dalkii idinka qarsibay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofiba qof dhaliilaya dalkiidinka qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal miyaydan wax isqabto isqimeeyabaa lahay miyaydan wax isqabto maxaa culumadii qabsaday qurankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco qasaraha lagu farxaa kaleecad nabadgeliyo miyaa qaybkiiba la nacay qaneecad nabadgeliyo miyaa qaybkiiba la nacay miyaad qafladun ku jiri qiyaamaha ilaa la tago soomaali qalloocane ogow quwadii alloo uruma rugtay baa jirte uruma rugtay baa jirte Wow. qisay reebtaa qisaba qubane wuu soo tixnaa taariikhduna way qortaa
kulan wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhan waxaan ku bilaabayaa magaalada caasimada muqdisho guddoon qabaqaabada aaska qareen allaah u naxariista wasiirka hore ee arrimaha dastuurka cabdiraxmaan xoos jabriil ayaa ka warbixiyey kulmo maanta ay ku yeesheen xarunta madaxtooyada ee dowladda federaalka oo ku aadan diyaargarowga keenida marxuumka cabdiraxmaan xoos jabriil aas lagu sameynayo magaalada caasimadda ee muqdisho wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya axmed ciise cawad ayaa ka warbixiyey kulamada ay yeesheen guddiga uu guddoomiyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ahna guddoomiyaha guddiga qabanqaabada ayay sheegay in si wanaagsan ay u diyaariyeen aaska qaran ee loo sameynayo wasiirkii arrimaha dastuurka ee dowladda federaalka soomaaliya axmed ciise cawad
waxaanu joognaa xafiiska ra-iisul wasaaraha oo hadda aan kusoo gebagabeynay shir guddiga qabanqaabada aaska allah ha u naxariistee wasiirkii eh, arrimaha dastuurka ee soomaaliya cabdiraxmaan xoosh shirkaas oo guddigaas oo guddoomiye ka yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo intii aanu maqalay geeridii naxdinta lahayd ee wasiirka eh, guddigu uu fadhiyey oo shaqaynayey Eh, guddiga oo ka kooban wasiiro badan iyo eh, maxaa la yidhaahdaa eh, mas-uuliyiin kaleeto wuxuu waxaa looga hadlay u diyaargarowga eh, geeri- maaragtay eh, wasiirka meydkiisa oo xamar la keenayo oo dabeedna la- insha allah halkan lagu aasayo aas qaran loo samayn doono madaxdu waxay amreen eh, isla markii ay maqleen geerida wasiirkaba in guddigaani uu kulmo guddigii marka eh, hawshiisii ayuu wataa Eh, hawshii si fiican bay u socotaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa eh, guddoominaya Eh, insha allah waxaan rajaynaynaa in eh, ra- eh, wasiirka oo ku dhintay eh, dubay eh, meydkiisa magaalada muqdisho la keeno aas qaran loo sameeyo hawshii u diyaargarowgana eh, aad ayay u socotaa waana dhammaystiran tahay dhan kasta eh, hawshu waa ka dhammaystiranta
caasha maanta maxay ila soo hadli weysay soo kumaanan sugaynin imaadan soo wicine maxaa dhacay alla waan ka xumahay caliyow telefoonka ayaan kaar iigu jirin carruurtana waan ku mashquulay kii yaraana iskuul ma aadin dhib ma laha adigiyo carruurtaba kaarkayga ayaan wadaagi lahayn macquul maaha oo sideen u wadaagaynaa miyaadan ogayn adeegga ila wadaag oo ay hormuud inoo hirgelisay ummad aan wax wadaagin wax isume ahee ii sheeg si aan kuula wadaagno xaaji caasha lambarka aad wacayso ka hormari hal hal hal tusaale lambarkayga oo kale hal hal hal lix hal shan konton iyo afar kow iyo toban siddeetan qofka aad wacday markuu qabtana taleefonka ayaa la hadlaya
oo muxuu dhahayaa qofkan ku wacaya wuxuu rabaa inuu kugula hadlo kaarkaaga ee haddii aad ogoshahay riix hal haye haddii kalena riix labo ogolaashahaaga ayay ku xidhan tahay in lagula wadaago kaarkaaga waa arrin wanaagsane sideen u furtaa adeegga ila wadaag adigoon isdhibin garaac xidig hal hal hal afar gees kadibna ok ama sandi dheh kadibna dooro lambar kow maasha allah adeegga ila wadaag waa adeeg loogu talagalay ehelka asxaabta iyo dadka shaqadu ka dhexayso inay ku xidhiidhaan waan gartay waa hawl iyo hanti wadaag horseedka guusha hormuud telecom wixii faahfaahintaasi dheer fadlan kala xiriira taleefannada kale ah hal afar hal ama hal afar labo ha qabtiraha bulshada hormuud telecom
waxaa ii darnaayo damac igu abuura hayaan transportation company aniga oo habaaboo ku hawaday dantaydii oo safar howlihiisiyo ka haajiray gaadiidkaba hayaan baan ku raayo kaga baxay haraadkii iga haystay socdaalka hadda hadda waan farxayaa oo hayaan baaba ii deeqday hayaan transportation company ha ku dhumin dhah ha ku daalin dhah waadiga huufayo daalaaye xaadni isu wareerihe hayaana kuu fududaysa safarkaaga waadiga sii kudaaye sidii dabeel inay ku waday mahad rabta jog kosehe hayaan weliba taas waxaa kuusi dheer adigay alaabtaadi idaxambaare minay dhalooyin yihiin minay wax kasta yihiin minay dahab iyo luul yihiin minay lacag yihiin mahaad rabtay ku geenoho waa ammaano ee hamoogaanin shirkadda socdaalka ee hayaan hufnaan weeye adeegga heer sare weeye socdaalka hadda gaaroo hadda beegso hayaan transportation company ku hilmaan wixii hore hayaan transportation company adeegyada uu ku qabanayo waxaa ka mid ah safarada gobolada dalka sida dhowsamareeb caabudwaan gaalkacayo hobyo beledweyne muqdisho gurceel garowe boosaaso iyo hargeysa hayaan transportation company waxa uu ku hayaa gawaari raaxa leh oo uu kugu geyn doono wakhti ugu habboon weliba si raaxa leh haddaba ma doonaysaa safar raaxa leh oo gobolada dalkeena lagugu geeyo haddii ay tahay jawaabtaadu haa fadlan la soo xiriir hayaan transportation company fiiro gaar ah hayaan transportation company waxay hay-adaha samafalka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta dowladda ku wargelinaysaa inay hayso gawaarida loogu talagalay safarada dhaadheer sida laylada baabuurtaasoo ah kuwa ammaankooda la isku halayn karo lehna damaanad buuxda xarunta koowaad ee hayaan transportation company waxa ay ku taallaa cadaado gaar ahaana dhabarka dambe ee xarunta madaxtooyada waxayna la degan tahay radio cadaado xarunta labaad ee hayaan transportation company waxay ku taallaa magaalada gaalkacyo gaar ahaana sarta ha igu soo dhicin faahfaanuhu intaasi dheeriya fadlan kala xiriir eberle halshan afartan iyo lix sideetan iyo sideed soddon iyo labo eberle hal sideed afartan eber afar afartan iyo toddoba ama eberle hal lix labaatan iyo shan kow iyo toban toban iyo sideed
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiiba qof dhaliilayaa kulan wacan wanaagsan saaxiibayaal raadiyaha cadaada ayaad degeysanaysaan qeybihii dhexe barnaamijka xoolashada wareysadana waan ku sinsaqaynaa xalimo ismaaciil xalimayiri gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka ayaa maanta kulan magaalada dhuusamareeb kula qaadatay mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka galmudug mas-uuliyiinta ay la kulantay waxaa ka mid ahaa madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan iyo mas-uuliyiin kale ku tirsan maamulka galmudug mas-uuliyiinta galmudug ayaa sheegay in diyaar ay yihiin la shaqeynta guddiga doorashooyinka qaranka waxayna ku taliyeen in la dargeliyo arrimaha la xiriira doorashooyinka qaranka ee loo diyaargaroobayo sanadka labada kun iyo labaatanka raadiyo cadaadada ayaad degeysanaysaan saaxiibayaal oo si toosudan kaga imaanaya efamta siddeetan iyo siddeed dhibic shan makaartis
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkiidinka qarribay
habeen wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garan ayaa gudoomiyaha gobolka shabeelle hoose maanta u magacaabay ibraahim aadan xerse oo loo yaqaana najac oo horey usoo noqday wasiirkii wasiir dowlaha madaxtooyada koonfur galbeed iyo gudoomiyaha gobolka shabeelle hoose wasiirka wasaaradda roofinta ee maamulka koonfur galbeed ayaa warbaahinta u aqrinaya magacaabista uu maanta uu sameeyey madaxweynaha maamulkaasi cabdicasiis xasan maxamed lafta garan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله maanta oo ay bisha maarso tahay sagaal saddexda bisha saddexaad labada kun iyo sagaal iyo tobanka xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa ka soo baxay dikreetooyin magacaabis iyo xilka qaadis ah waxaana ay u qoran yihiin sida tanan soo socota madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdulcasiis xasan maxamed lafta gareen markii uu arkay dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wuxuu go-aansaday inuu maanta uu dekretooyin soo saaro iyadoo laba dekretoo deg deg ah uu hadda madaxweynaha soo saaray madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wuxuu xilkii xilalkii ay kala hayeen gudoomiyihii hore ee gobolka shabeellada hoose iyo gudoomiyaha ururka shaqaalaha rayidka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo magacyadoodana lagu kala magacaabayay maxamed ibraahim barre oo ahaa gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyo aamina macalin cali oo ahayd gudoomiyaha ururka shaqaalaha rayidka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya labadoodaba in xilalkii laga kala qaaday loona magacaabay mas-uuliyiin kale ee reer koonfur galbeed soomaaliya si dowladnimada meesha ay maanta marayso oo wanaaga horey ay oga sii socoto madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya isagoo gudanaya waajibaadkiisa madaxweynenimo iyo isagoo qadarinaya qiimeynayana dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waajibaadkiisa sharcigana gudanaya wuxuu soo saaray dekreto eh, xeer madaxweyne lambar eber eber shan eber sagaal maarso labada kun iyo sagaal iyo toban kuna saabsan magacaabista gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya qodobkiisa afartan iyo sideedaad farqadiisa labaad markuu ogaaday baahida loo qabo khabiir leh aqoon maamul hufnaan shaqo iyo buuxin karana shaqada haatan loo igmanayo wuxuu go'aansaday madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdulcasiis xasan maxamed inuu magacaabo gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya markuu tixgeliyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ahamiyadda ay u leedahay dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya in la helo gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya markuu dhageystay tala soo jeedinta wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya markuu garwaaqsaday howlaha baaxadda weyn ee shacabka koonfur galbeed soomaaliya ay ka sugayaan gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka wuxuu go'aansaday madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdulcasiis xasan maxamed in laga bilaabo maanta loo magacaabay mudane injineer ibraahim macalin cali laga bilaabo taariikhda oo maanta ku astaysan uu yahay gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyadoo oo dikreetada kalena uu madaxweynaha xilka uga qaaday gudoomiyihii hore ee ururka shaqaalaha rayidka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya marwa aamino macalin cali sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah wuxuu soo saaray dekreeto uu xilka ooga qaadayo gudoomiyihii hore ee gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim bare wuxuuna soo saaray dekreetadan uu ku magacaabay gudoomiye cusub xeer madaxweyne lambar eber eber afar eber sagaal maarso labada kun iyo sagaal iyo tobanka kuna saabsan magacaabista gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdilcasiis xasan maxamed lafta gareen markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya qodobkiisa afartan iyo sideedaad farqadiisa labaad markuu tixgeliyey ahamiyadda ay u leedahay dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya in la helo gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose markuu dhegaystay tala soo jeedinta wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladaha hoose ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya markuu garwaaqsaday howlaha baaxadda weyn ee shacabka koonfur galbeed soomaaliya ay ka sugayaan gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose wuxuu go'aansaday madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya in mudane ibraahim aadan cali najax laga bilaabo taariikhda maanta oo uu ahaado taariikhdaas kor ku xusan uu ahaado gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madaxweyne cabdilcasiis xasan maxamed lafta gareen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya adaa mahadsantid
fariin wacyigelina uu ku socoto dhallinyarada degmada cadaado ururka dhallinyarada degmada cadaado waxaa uga digaya dhallinyarada halista muqaadaraadka kaasoo dhibaato badan ku haya dhallinta soomaaliyeed muqaadaraadka oo halis ku ah caafimaadkooda maalkooda iyo bulshada ay ku dhex nool yihiin muqaadaraadku waa aafo iyo musiibo dhallinyarada soomaaliyeed la degtay fadlan iska ilaali kana taxadar khatarta muqaadaraadka ay isticmaalaan maanlaawayaasha halligay naftooda soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday ururka dhallinyarada degmada cadaado iyo raadiyaha cadaado
hadday howl qarani socon haddaa wax waliba hagaagayaa hadday hooyadii maqsuud tahay haddaa hooygii heshiis yahay hadday howl qarani socon haddaa wax waliba hagaagayaa hadday hooyadii maqsuud tahay haddaa hooygii heshiis
walaasha maanta maxay ila soo hadli weysay soo kumaanan sugaynin imaadan soo wicine maxaa dhacay alla waan ka xumahay caliyow telefoonka ayaan kaar iigu jirin carruurtana waan ku mashquulay kii yaraana iskuul ma aadin dhib ma laha adiga iyo carruurtaba kaarkayga ayaan wadaagi lahayn macquul maaha oo sideen u wadaagaynaa miyaadan ogayn adiga gaylo wadaag oo ay hurmuud inoo hirgelisay ummad aan wax wadaagin wax isuma ahee ii sheeg si aan kuula wadaagno xaaji caasha lambarka aad wacayso ka hormari hal hal hal tusaale lambarkayga oo kale hal hal hal lix hal shan konton iyo afar kow iyo toban siddeetan qofka aad wacday markuu qabtana taleefonka ayaa la hadlaya
oo muxuu dhahayaa qofkan ku wacaya wuxuu rabaa inuu kugula hadlo kaarkaaga ee haddii aad ogoshahay riix hal haye haddii kalena riix labo ogolaashahaaga ayay ku xidhan tahay in lagula wadaago kaarkaaga waa arrin wanaagsane sideen u furtaa adeegga ila wadaag adigoon isdhibin garaac xidig hal hal hal afar gees kadibna ok ama sandi dheh kadibna dooro lambar kow maasha allah adeegga ila wadaag waa adeeg loogu talagalay ehelka asxaabta iyo dadka shaqadu ka dhexayso inay ku xidhiidhaan waan gartay waa hawl iyo hanti wadaag horseedka guusha hormuud telecom wixii faahfaahin intaasi dheer fadlan kala xiriira taleefannada kale ah hal afar hal ama hal afar labo ha qabtiraha bulshada hormuud telecom
kulan waana wanaagsan saaxiibayaal raadiyo hadaadadu ayaad degeysanaysaan efmta siddeetan iyo siddeed dhibish makahertz magaalada caasimadda muqdisho waxaa maanta war-saxaafadeed ka soo saaray xarunta talasoojinta qaranka soomaaliyeed waxayna walaaci ka muujinaysaa in badda soomaaliya ay maxkamadda adduunka u sharciyeyso waddanka kenya
kulan maanta ay muqdisho ku yeesheen xarunta tala soo jeedin
gorawadaan soo jeedi doonaa saaxiibayaal aad idin idiin soo gudbi doonaa codka ku saabsan xarunta tala soo jeedinta qaranka lagu war-saxaafada ay ka soo saaran walaaca ay ka muujinayaan in maxkamadda adduunka ay u sharciyeeyaan badda soomaaliya la isku marsiyahay haba wanaagsan hawoodan kalena saaxiibyal raad iyo xadaado ayaad dhegaysanaysaan markaana puntland wasiirka cadaaladda iyo arrimaha diinta ee puntland cawil sheekh maxamuud ayaa ku baaqay dowladda federaalka soomaaliya inay ku wareejiso tirada xoojiyada soomaaliyeed ugu aaday muddada muddada guud ee soomaaliya lagu talagalay oo ah koob iyo toban kun iyo shan boqol qof wasiirka ayaa sidoo kale ka hadlay inaysan weli hirgeli doonin baahiyaha in la hirgeliyo go'doomadii ah hor looga saaray si loo qadifafiyo lacagta xoogan laga qaaday xujiyada soomaaliyeed
dowladda dhexe gaar ahaan wasaaradda awqaafta iyo diinta inay xadkii monoboligii shirkaduhu ay ku haysteen ay ka soo saartay oo iyadu ay la soo wareegtay wasaaraddu waxay la xiriirtay dowladda sacuudi caraabiya waxay sheegay inay dowlad meesha ka jirto oo shirkadu aysan kala dhilgarayn karin ama kala macaamili karin wixii xajka ah way la soo wareegeen arrintaasi aada ayaanu uga mahad celinaynaa taasi markay ay dhacday waxaan kaloo u mahad celinaynaa maxaanku idhaahdaa wasaaradda awqaafta iyo diinta marlabaad u mahad celinaynaa taasi markii ay dhacday waa la socotaa waagi hore tiradu waxay ahayd dadka soomaalida loo ogolaa sagaal kun iyo shan boqol laakiin hadda wasaaraddu markay la soo wareegtay diinta arrimaha diinta iyo awqaafta ee dowladda dhexe waxaa loogu daray tiro dhan laba kun oo tiro ah tirada guud marka waxay noqonaysaa kow iyo toban kun iyo shan boqol baa soomaali loo ogolaaday oo sacuudigu ogolaaday inay kasoo xajiyaan wasaaradda waxaanu uga fadhinaa awqaafta ee federaalka qeybtii puntland ay ka heli lahayd kow iyo tobankaas kun iyo shantaa boqol inay soo wareejiso oo ay nagu soo wareejiso annaga oo dib dambeeto aysan shirkado khaasa aysan wakiil uga noqon dadka reer puntland saamiga iyo tirada iyo kawtada ay leeyihiin arrintaasi waa arrin aan ku celcelinayno wasaaraddana ka codsanayno weliba arrintaas waxaan ka codsanaynaa madaxweyne farmaajo iyo prime ministerka masar khayre inay arrintaasi si xoogla ay u galaaniin oo puntland qoondadeedii iyo saamigii kow iyo tobanka kun ee shantaa boqol ay ku leedahay waa inay hesho xashkan iyadaa xamalaadkeeda samaysanaysa iyadaa diyaaradaheeda la imaanaysa iyadaa dadkeeda qoranaysa xaq bayna u leeyihiin anigu ma lehe waxaana lahayn hana la siiyo waxa puntland xaq ay u leedahay ayaan uga fadhinaa annagu inaan maamulno oo wasaaraddu ay ligaraynaysaa maamulka waxa weeye xamalaadkii ay tartan loo galo oo dadkii reer puntland ciddii xamalaad oo dad qaadaysa magacyaday doodaan iyo ha- shirkadahooda hawla bixaan
waayahay habeen wanaagsan ay hawada inka leenahay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta ee puntland cawl sheekh xamed ayuu kaas ahaa dowladda federaalk soomaaliya ugu baaqay inay ku sugrejiso tirada xujada soomaalida ugu aadan deegaanada maamulka puntland raadiyo cadaalado ayaad degeysanaysaan qeybihii dhexe barnaamijkan ah ayaan isla soo gaarna saaxiibayaal markaa
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada
soo saareen war saxaafada degay qarbame kala soo jeedinta soomaaliyeed qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofiba qof kulan wacan wanaagsan ayaan hawada ingelin xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed ayaa sheegtay in gogortan aan laga geli doonin badda soomaaliya ay isku maraysiin soomaaliya iyo kenya cabdiraxmaan diinar oo ah afyeenka xaruntaasi ayaa akhrinaya war-saxaafeedka maanta ay soo saareen xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed ee ku taalla magaalada caasimadda ee muqdisho kadib markay aragtay qiimaysayna baahida loo qabo difaaca dalka iyo midaynta ummadda soomaaliyeed waxay xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed ugu baaqaysaa in ummadda soomaaliyeed gudaha iyo dibadda muxaafid iyo mucaarad ay u istaagaan difaaca dalka meelna iska dhigaan khilaafaadka yaryar ee dhexdooda islamarkaana loo wada istaago midaynta dadka soomaaliyeed labo in beesha caalamka eh, sida qaramada midoobay gaar ahaan golaha ammaanka midowda afrika jaamacadda carabta igad ay mas-uuliyad weyn ka saaran tahay ilaalinta iyo dhowrista midnimada dhuleed iyo badeed ee soomaaliya midowda afrika waxaan u soo jeedaynaynaa inay ilaaliso heshiiskii ay dalalka afrikaanka ku gaareen magaalada addis ababa sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo saddexdii oo ahaa in la bedeli karin xuduudda gumaysiga uu dhigay dowladihii xorriyadda qaatay waxaan u soo jeedinaynaa oon ku adkaynaynaa dowladda soomaaliyeed ee hadda jirta inay meel mariso go'aankii golaha shacbiga ee sideedaad ee sanadkii labada kun iyo sagaalkii oo cod aqlibeed lah ku go'aamiyey in inta dalka soomaaliya ay ka dhalanayso dowlad ay dadweynuhu soo doortaan inaan wax gorgortan ah laga geli karin xuduudaha soomaaliya bad dhul iyo cir waxaan us- waxaan kaloo soo jeedinaynaa in qareennadii galay dacwaddii badda ee ku matalaya magaca soomaaliyeed wejigeedii koowaad inay dhammaystiraan dacwadda wejigeeda labaad islamarkaana gacan lagu siiyo gudashada xilkooda ugu dambayntii xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed waxay shacbiga soomaaliyeed meel kastoo ay dunida ka joogaan gudaha iyo dibaddaba ay ugu baaqaysaa inay u istaagaan oo ay muujiyaan dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan eh, boobka ay dowladda kenya ku doonayso inay badda soomaaliya ay kula wareegto ama way qurmaan ama bannaanka yimaadaan ilaa hadda wax la qariyey oo aan anaku ognahay ma jiro weliba waxaa la wada hayo wararkao dhan wararka iclaamka waaye ama miidiyaha oo qaarna ay sheegayaan in lagu heshiin waaye qaarna ay sheegayaan in lagu heshiiye oo kuwa etoobiya ay sheegtay laakiin ilaa hadda ma jiro wax caddayn ah in ay dowladdu ay arrintaasi heshiis ka gashay ilaa hadda ma hayno waxaan ku adkaynaynaa inay arrintaasi heshiis laga geli karin ilaa dowlad soomaaliyeed oo shacbiga soomaaliyeed ay soo doortaan aanan la geli karin heshiis lagana geli karin dhulka cirka iyo badda taasaan caddaynayna aamusnaanta ru-
raadiyo xadaada ayaad degeysanaysaan saaxiibayaal qeyb ugu dambeeya barnaamijka ayaan kusii saqayna
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada kulan wacan wanaagsan saaxiibayaal raad iyo cadaado ayaad degeysanaysaan saaxiibayaal qeybihii dambe ee barnaamijka xulaashada wanaagsadan aan ku seesaqayna madaxweynaha puntland siciid cabdullaahi din ayaa ka qayb galay xuska kaalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka oo maanta ka qabsoontay magaalada garowe ee caasimadda puntland munaasamadda xuska kaalin maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka waxaa madaxweynaha dini kala qayb galay wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska amine cusmaan xaaji jaamac wasiir ku-xigeenka wasaaradda saare cabdi xirsi qaar ka mid a golayaasha puntland saraakiil ka socotay hay-adaha u n-ka iyo saraakiil ka tirsan madaxtooyda dowladda federaalka ee suma waa dowladda puntland madaxweynaha puntland siciid cabdullaahi dini ayaa ka jeediyey xuska maalinka caalamiga ah ee haweenka adduunka khudbad muhiim ah taas uga hadlayo doorka muhiimka ah ee haweenka adduunka kaga soomaaliyeed kuwa gaar ahaan soomaaliyeed iyo kuwa puntland ay ku leeyihiin bulshadooda ka qayb qaadashaha horumarinta dowladooda dhinaca kale madaxweyne puntland saciid cabdulaahi deni ayaa tibaaxay in tallaabo sharic ah laga qaadi doono cid walba oo isku dayda inay tacadda u geystaan haweenka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa puntland wuxuuna ugu booriyo madaxweynuhu haweenka inay ku dhiiradaan ka qayb qaadashada siyaasadda waddanka ugu dambeyn madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayaa si adag uga hadlay falkii foosha xumo ee lagu dilay suldaan bashiir muuse koonte isagoo ku amray laamaha ammaanka puntland inay si deg ah gacanta ugu soo dhigaan ciddii falkaasi geystay sidoo kale madaxweynaha puntland ayaa mar labaad tacsiyey ehladii asxaabtii qaraabada ummadda soomaaliyeed asxaabtii qaraabadii ummadda soomaaliyeed uga baxay marxuum allah u naxariistay wasiirkii wasaaradda dastuurka ee dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jaafshiil oo ku geeriyooday waddanka isku tag ee maradka carabta daabyadu iyo duruufaha jira rag iyo dumarba maanta waa u siman waxay u baahan tahay reer puntland inay arrintaas ay aada u fiiriyaan soo baxay dad runtii aan lagu tilmaami karin bini aadan oo sababo kala duwan u samaysmay waxaa jira kuwo dana siyaasadeed iyo arrimo diin kusoo gambanayo dadkii laynaya waxaa jira dhallinyaro kale hogaankiisa oo sababahay wax u dilayaan agoyn oo mukhaadaraadkii iyo dhaqamadii iyo iyo wax aanan hadda la sifayn karin dalkii baa kusoo badanaya waxaan u malaynayaa arrintaas waa arrin u baahan si guud in looga qayb qaato duruufo adag baynu maraynaa dowladnimadeennana waxay u tahay imtixaan inaan ummadta oo degaan ku nool oo kala dambaysa inaan noqonno oo waxyaabaha khaldan iska wada qabata iyo inaan ku fashilano labadaas ayaa isbarbaryaan laakiin dadka reer puntland iyo dadka soomaaliya sida lagu yaqaano khaasatan reer puntland waxaan rajaynayaa arrintaas inaan meel uga soo wada jeesno
saciid cabdulaahi deni madaxweynaha puntland iyo kaas ahaa oo khudbad u jeedin iyo maalinka haweenka adduunka sideedda maars oo maanta lagu qabtay magaalada garowe caasimada puntland raadiyo xadato ayaa dhegeysanaysaan qeybihii dambe barnaamijka ayaan kusoo saqaynaa ciidamada booliska maamulka somalilan ayaa howlgalle waxay ka sameeyeen degmada togwa jaale kuna soo qabteen waxyaaba maanka dooriya sidoo kale dadkii watay taliyaha ciidanka booliska degmada wajaale ayaa sheegay in howlgalkaasi ay sameeyeen inay kusoo qabteen xashiis tiro badan oo sharci darro ahaa oo magaalada lagu soo galayay wuxuuna tilmaamay in la qabtay gaari saddex ruux ay wateen gudoomiyaha degmada togwa jaale aadan muuse ayaa sheegay in maalmihii ugu dambeeya lagu qaban jiray lagu daba jiray raggan la qabtay islamarkaana dhowaan maxkamad la horkeeni doono laguna samayn doono baaritaan ku aadan falkaasi gudoomiyaha ayaa xusay in la doonayo in ammaanka degmadaasi la qalgeliyo waxyaabaha ammaanka dooriyaal soo gasha gudaha magaaladaasi raadiyo cadcad ayaad degeysanaysaan saaxiibayaal efamta siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed bashiir cabdi maxamed iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa shaaciyana dekeda magaalada muqdisho ay ku shaqay doonto habeen iyo maalin si loo yareeyo mashquulka taagan wadooyinka waaweyn ee magaalada caasimadda ah muqdisho taliyaha ayaa sheegay in maalmihii ugu dambeeyey ay wadaan dadaalla habeenkii lagu xaqiijinayo ammaanka muqdisho gaar ahaan dekeda si loo yareeyo in maalinta gaadiidka ay waaweyn ay xiraan wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho wuxuu sheegay in la xaqiijiyey in dekeda la dhammaystirin dhammaan waxyaabihii u sahli lahaa inay samayso habeenkii islamarkaasna la diyaariyey ciidamo gaar ah arrintaas ka shaqayn doona
waxaanu go'aansanay waxaa hore loo go'aamiyey dekeddu inay shaqayso habeen iyo maalin waxaan u sonnay maanta inaannu arrintaa xoojinno si zixmada magaalada uga yaraato in dekeddan ay furnaato habeenkii oo dhan ay furnaato laga shaqeeyo annaguna aanu diyaarino in allaalay ciidamadii sugi lahaa amniga ama ha noqoto dekeda dhexdeeda ha noqoto ama dekeda bannaankeeda ha noqoto ilaa iyo goobaha ganacsiga loo tagayo asalaamu calaykum waraxmatullah
taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ayuu kaas ahaa oo ka hadlayay wadooyinka mashquulka ah ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho islamarkaana sheegay inay shaqay doonto dekeda habeen iyo waa xilli habeenah iyo maalinba habeen wanaagsan ay hawada ka leenahay raadiyo cadcado ayaa degeysanaysaan kusoo dhawaada xubinta aad ku xiisaha badnad ee kalama
koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kuhanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan kalamaaney wax badanaan kalamaan ahayne maanta hal arrin inaan iskumaan ka noqonnaan rabaa waxaan iskumaan ka noqonayno hanugu gaadina noo sheeg ayaantaan kaambaynaa socday saaxib ha noo qabayno saaxib naga bootino dan gaara wataa waa ku fahmee waa sallaxa rabaa amal miya gal dad laqoqol baa laysaga dayaaye noo cadday warka war soomaalida tuhun iyo shakiyaa baaba'she waxaanaad daldalaysiin anugu idinma sheegina warka iga suga haddayna widayan haysato soomaalidu waxay ku mahmahdaa hal waliba shilalka isdhigtaa lagu qalaa ri walbana mahey roogsataa dawaca ku cuntaa isinle is agridan lanki iliisla kaargo uliisla kutumeew war saas maahane beer waliba meeshay ku taallaa roob ugu yimaada horaan waxaa loo yidhi nin kuman qur'aan rasaan aqoonnay loo qalaa waryaa taroo kala ark haddana ma la baxsateen war isuga kanya berigaan ku korayna waxaa noo sheeg ad la riimayso war ayaantan waxaa gafkiisu batay odagii yuweri museveni yahay uganda ayaan dhoweed waa kii yidhi soomaaliya wax dowladii kama jirto maantana wuxuu yidhi askarigii akhlaaq xun oo aan haweenka iyo carruurta xushmayn iisoo liisgareeya soomaaliyaan u diraynaa ayadaa eeddarro iyo akhlaaq xumo iyo dumarkii carruurta in lagu xadgudba looga baahan yahay marka waxaan u maleeyey ciidanka noo soo diray kriteriyada lagu soo xulo inay akhlaaq xumadaas ahayd marka go'aankaan maanta wado aan rabo inaan iskumaan ka noqonno wuxuu yahay kalamaan haddaan nahay dowladdii waa ka aamustay inay warkaas ka jawaabtee inaan soo jeedinno yuweri museveni ciidankiisa inuu la baxo dib dambena salaanta nooga qaadi walaalow runtaa xanuun badane inta uu sheegay hal beena kuma jirin ariyaa hal runtii kama aha waana caytamay af caytamana ammaanu u mataale iga dhegansadha anaa cay ku dhoobaahe how yuberiya yugandaadan ka yaabnaaye yuuraa u taal yuberiya yugandaadan ka yaabnaaye yuuraa u taal yaahu war aniga laftaydu aan cay iyo ammaanba isku daray dhegaysta ninkan kada yuweyriya baryahan caydan ugu waalay runta wuxuu u sheeg sheegayaa waa caqli la'aane inuu dumarka qaarkeen kubsado waa mid la ogaaye ciidankiisu waxa nugu falan waa u soo diraye kalamaan abaalkiisa waa inay marsiiyaane talow maxaan idhaahnaa caqligu way rafanayaaye intaasaan ku soo koodaya yaanan sii badin inuu dumarka qaarkeen kubsado waa wax la ogaaye caasha gaalkacyoodow dareed sidii ay yeeleen
war yuweyri af soomaali ma yaqaane anaa gabay ugandhaysa ku caayayay dhegaysta kuja muse yuweri musafeni ni mutuwazimi tunasema musafeni ni dictator onajuwa uganda maskini hawana besa aryaa ninka ma aadan caayino warkaaga beesaan ku siinayaa u dambaysay ee hana gaadin war museveni hadduu wax garto waxaa cay ugu filan qoyskiisa dhan ayuu madax ka dhigay xaaskiisu wuxuu ka dhigay wasiir gabadhiisu wuxuu ka dhigay agaasimaha madaxtooyada gabadhiisa ninka qabana wuxuu ka dhigay wasiir walaashiis ninka qabana wuxuu ka dhigay wasiir wiilkiisna wuxuu ka dhigay taliyaha ciidamada walaashiisna wuxuu ka dhigay agaasimo wasaaradeed waxaana ugu daran walaalkiina wuxuu ka dhigay wasiirka maaliyadda wasiira badana waran isku cagfale war ma anigaan idin dhihi ninka waa keligii taliye museveni ni dictator war waa sida aan damacsanaha marka aan noqdo madaxweyne horta muuse feente inuu waxaan soo wada ayaantanba waa ka filahayay anigu war shacabka galmudug iyo kuwa uganda waa kala fiican yihiin shacabka galmudug ayadaa wixii dhan loo kala qeybi oo ra-iisul wasaarihi madaxweyne loogu daray ilaa had yeeli ma inay dhahayaan shacabka ugandana taladii hal qoys qaati waa inay ogol yihiin horaan waxaa loo yidhi carcarbeed laamiga seexdi wax looga yeeli leh waaye war allaha u naxariistay wasiirkii dastuurka cabdiraxmaan xoosh jabriil dubayoo ku geeriyooday meydkiisana waxaa la rabaa in muqdisho la keeno ra-iisul wasaarihii soomaaliya ee kismaayo aadi lahayn arrintaa darteeda ayaa u baaqday laakiin waxaan la yaabanahay dastuurkii qabyada ka bixi weysnaa wasiirka hadduu ka dhintay yaa dhammaystiri doono aryaadaha kale maan hadda ka hor mugay tiri dhammaystirka dastuurka iyo xornimada falastiin yaa soo hormari doona wasiir xoosh waa kii ka jawaabay allaha u naxariistee wuxuuna yidhi kalamaan waxaan u sheegayaa sanadkan gudihiisa in dastuurka lasoo dhammaystirayo ilaahayse kama dhiginoo asagayaa haddaan la oofsaday allaha u naxariistee war mar hori mayba leeray bani aadanka talade ilaahayna taladiis meelayaalla oofnatiidisma dhaafa ureed ogaada horaan waxaa loo yidhi khabri iyo qafka loomada mala kala qariyo bashar waliba waa dhiman ballan weeye geeridu qofna baaqan maayee ilaahu buddiisa u nuuri aamiin war madasha tala soo jeedinta maanta talooyinay soo jeedisay waxay dhaheen marka koowaad damaca kenya lama aqbali karee dadka soomaaliyeed mucaarad iyo muxaafad waa inay isku mowqifka noqdaan shacabkuna ka bannaan baxaan madaxda soomaaliyana waxaa laga rabaa inay ka hadlaan oo dadka u caddeeyaan wixii ay kala hadleen abiy axmed iyo uhuru kenyatta waxay kaloo dhaheen go'aankii baarlamaankii sideedaad waa muqadas waana in mas-uul kasta oo soomaaliyeed u hoggaansamaa waxay kaloo dhaheen heshiiskii afrika ee ahaa in xuduudaha sidii gumeysiga uga tegay inay ahaadaan waa in la ilaaliyaa aryahasaa loo ilaaliyaa dhul iyo dad baa naga maqan war madasha tala soo jeedintu madaxda qaranku wadahadalladii ay la soo galeen dowladaha hadday soomaalida kala xishoodeen maxay ugu cadaadinayaan haddii naloo caddeeyo iyo haddii naloo madoobeeyo se xaawaloo lagu dheefaa war colaad iyo nabad mid in naloo ilaanshaan rabnaa annagu dhulkaas ku dhiibi mayne war yugandha iyo kinya waa fog yihiine intay u kacdisaan midda ka jirta xamar baa ka weynoo xalay guri dhan baa qarxay oo balaayo lagu dhex diyaarinayay marka waxaan dhihi lahaa madfaca muqdisho oo socdow waxaa macnahaagu yahay mas madaxaa laga dilaa basluunin baa watee maxbuudku sidaa ma dhihin waxaan muqdisho ay ku yidhi malayso waxaad mudnayd war hadda ka hor islaam baa waxaa laga sheegay markaan tuuga maqlaa hurta layga maala hadda se faxfaxdhuun arrinaa la yaabaan ka maqlay shacabkii degganaa iyo maamulkii ka talinayey ciidankii kenyay ka dabaqaxeen war maxaa idin daba dhiga markii la yidhina haddaan ka harno nimankii masiibada ahay baa nalaynayay dhaheen arooya kenyaati ha raacinee ka soo herayaysa sidii baddaanyo idiin qaadanine warnimayo muqdisho balaayo kuma cusbee boosaaso arrinaan ka naxaa ka dhacday shalay salaadii jimcaha intaan qudada la gelin markuu shiiqii soo istaagay mimbarka oo jameecada kitaabada laga aruurinayey wiilashii kitaabada aruurinayay wiil ka mid ahaa markii khudbadii inta dhammaatay salaaddii la aqimay ayuu suldaan jameecada ka mid ahaa toogasho ku bilaabay marka dadkii masaajidka ku jiray kala carar ayaa ka dhacay gacanku dhiglihii markii la cayrshana dadkii caylanaya bun baa laga horgeeyey dilay kitaabba aruuriha ayaan la yaabay nimay anu waxaan la yaabanahay idaacaddii b b c da laantii af soomaaliga maxaa ku dhacay ilmo yaryaroon af soomaaliga aqoona laysugu keenay waa yeel ma loo waayey b b c soomaali jildaren ayaa loo bixiyey aryaadhaha war ma haysiina siyeedda maarso maalinta haweenkay ahayd shalana buuqii dumarka waa laga nastay oo leesma soo ag roogsanaa la yidhi enji o walbana guriga ay degan yihiin inay xaflada ku qabsadeenaa la yidhi war dumarku hadday iskhilaafeen hadday isu yimaadeen soo isdili maayaan waryaa bilaandi shirjaanka boodboodana sagaalka maarsa maalintii magalka haytay ha may gobane intan isku koyni gaagaagaagaagaagshreediya walban faa'iideeso aryaadhaha sagaalka maarso maalinta ragga anaa ka guddoomiyahe caryaa juuq dhihi kara waryaama raggaa maalin ku filan
aad iyo aad iyo maasiiheen saxbada fulinta kalamaan habe wanaagsan ayaan hawadayn ka leenahay saaxiib yaal raadiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan ku soo dhawaada heesta bilowga barnaamijka aida ballan qaada heestaas la soomaaliya weyn waxaa gabagaba tahay barnaamijka caawa soo saaray la socodsiinaya anigoo xasana mahad nuure axmed uu ii farsameynayay intaasaan kusoo gabagabanayay tan intaan barnaamijkan dib daba ugu kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
hargeysa iyo cudunta jigjiga iyo xeebaha jabuutiya garis iyo xariirte soomaalidan ku kala xayan ku kala xayan shanta xarama weetalo yaa kala xaseeyo xaynda ku kala xidhay xaynda xamar iyo hargeysa iyo xudunta jigjiga iyo xeebaha jabuutiya garis iyo xariirte soomaalidan ku kala xayan ku kala xayan shanta xirama weetaro yaa kala xaseeyo xaynda ku kala xidhay ku kala xidhay Oy Soomaali wayne Oy Soomaali wayne Oy Soomaali wayne Harshash noqoshadayda Soomaalidan la kala xaday in badowna lagu xidhay ee xeer wadaag iyo xidhiirhkay lahaayeen xaqeedii la kala jaray ayaanani ku ka xumahay ka xumahay Harshash noqoshadayda Soomaalidan la kala xaday in badowna lagu xidhay ee xeer wadaag iyo xidhiidhkay lahaayeen xaqiiqdii la kala jaray ayaanani ka xumahay ka xumahay xaasha lilaahi xigsinayno maaliyo miyaa dowlad xoog badan xaqiiqdii sugaysa xaasha lilaahi xigsinayno maaliyo miyaa dowlad xoog badan xaqiiqdii sugaysa xiljeceleey soomalaay xiljeceleey xagashiyo boqnaha iyo xididada iskooyay mareegteeda xidhatooy xaqiraada badan iyo xiqdiga ku loogaye xusuustaada dib u eeg hormar xawli socodiyo xilli siday ahaydi oo xasilaani iyo nabad rabooxana kusoo celi kusoo celi xaadibadiga weye sacadiyo xilli siday ahaydi oo xasilooniyo nabad rabooxana kusoo celi kusoo celi xaadibadiga weye xamar xoola darashay urux lagu xijaabiyey xaruntii bawayntay xiisadiyo dhibaatada allahayo ukadabi xamar xamar xoolo Qof kasta fi gooniya ha iska saaro xaggiisa